aan ku bilownay ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo dhallinyarada looga wacyigelinayo daroogada iyo sixun u isticmaalka baraha bulshada oo saameyn taban ku yeeshay aadaabta da'yar badan oo soomaaliyeed kulanka oo ay goobjoog ka ahaayeen maamulka gobolka banaadir ayaa diiradda lagu saaray sidii loo fahmi lahaa dhaqan burburka ku socda dhallinyarada wariyaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan inoo soo diray isticmaalka baraha bulshada waxa uu yahay mid saameyn ballaaran kula soomaalida marka la eego xilligan waxaana uu leeyahay laba weji oo kala duwan kuwaasi oo bulshadu ay siyaabo kala duwan u fasirayeen qaar ka mida shacabka ayaa si weyn uga walaacsanaa hanaanka dhallinyaro fara badan dhaqankooda la xidhiira oo ay la yimaadeen baraha bulshada waxaana ay ku tilmaameen mid si weyn u saameynaya dhaqanka soomaalida ee suuban magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo kasoo qayb galeen dhallinyarada iyo qaar ka mid a aqoon-yahanka ku nool caasimadda soomaaliya iyo siyaasiyiinta qaarkood madashan ayaa waxaa inta badan looga gol lahaa sidii loogu wacyigelin lahaa hablaha ku nool magaalada muqdisho ee da-da yar iyadoo si weyn loogala hadlaya dhinaca akhlaaqda iyo ka hortagga waxyaabaha maanka dooriya gudoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale oo kulanka ka qayb galay ayaa si weyn dadkii halkaasi isugu yimid ugu booriyey in ay ka shaqeeyaan dhaqanka wanaagsan islamarkaana dhallinyarada ay ku booriyaan siday u noqon lahaayeen kuwaan dhaqanka ka tegin oo aanay saameyn ku yeelan baraha bulshada iyo weliba arrimaha sida weyn ay shacabka uga cabanayaan hadda in shilimaad lagu raadinaayo anshaxumadii shilimaad lagu raadinayaa gabarah idoo soo jeedo idoo issawiri karto ay sii jeesanaysaa gabadh waxaad arkaysaa intay imbowdaheedii bannaysatay maryihii kor u qaadatay sawir iska qaadayso gabadhina waxaa la yidhaha kulligeedba waa cawra cawradina waxaa la yidhaha ha la asturo ilaa intaas mooyaane wejigaas iyo farahaas mooyaane inta kale waxaa la yidhaha waa cawra inaan maanta ay shafkeedii bannayso ama ay jilbaheedii bannayso iyadoo wax ku kallifa aysan jirinin waa dhaqan xumo waay gabadhana aayadda qur-aankeed muxuu leeyahay yaa ayuha maxaa yeelay yudniina calayhina min jalaabiibihinna yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika iyo wa banaatika wa nisaa'i almu'miniina yudniina calayhinna min jalaabiibihinna qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay kulankan oo hablo u badnaa ayaa waxay soo jeediyeen inay muhiim tahay in dhallinyaradu ay fahmaan nolosha islamarkaana ay ka digtoonaadaan waxyaabaha saameynta ku yeelanaya mustaqbalkooda iyo weliba in aysan ku kadsoomin waxyaabaha hadda ka soconaya baraha bulshada waalidow doorkaaga qaado uliyaal amri waxa ah walaal waxa dhan waxaa la rabaa ina doorkoodii ay qaataan waxyaabaha kaleoo meesha ka jira oo oo maxay ahayd qaladaadka ah waxaa ka mid a oo aroos markii dhaha aniga aada iigu muuqda doorkii aabbaha gabadha dhalay meesha waa ka maqan yahayba ani gabadhan waa bixiyeyba soo ma aha waxay la qasaay hala qasa inaan dhaho gurigayga seexdo sax ma aha aabbaha inuu saas yeelo horta aabbaha awood buu leeyahay meeshaas inuu maamulo maadaama gabadhiisi ay tahay aabbow doorkaaga qaado awooddaada allah ku tusa waay jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir ayaa waxay sheegtay in hablaha soomaalida ay xilligan aada muhiim u tahay inay fahmaan nolosha dambe islamarkaana ay ka fakeraan sidii arrimaha hadda socda ay uga hortegi lahaayeen gaar ahaan waxay si gaara ula dardaarantay hablaha dhallinyarada ah ee madashaasi joogay si walba ay hooyadu dadaasho si walba oo aan wax u qabanno si walba aan guriga u maarayno haddana qaybta aabbaha ma buuxin karno booskii aabbaha akhlaaqiyan iyo haybadda guriga waa aabbaha intaas markuunu ilmaha uuna haysanin waxaa soo baxaysa marka in aabbihii hooyada ay kala tagaan ilmihii meelay aadayaan iyo meelay u soconayaan midna aanay jirinin mawduuca marka waa mawduuc ku soo beegmay marxalad jirta wuxuu ku abuurmay xaaladda hadda taagan oo ah in ay soo badanayso waxyaabaha faaxishada ah taas oo salka ku hayso muqaadaraadka daroogada kaniinooyada iyo waxa la cabaayo taas marka ma dalkeenna ay ka baxdaa mase waa wax la keeno intooda badan waa la keenaa waxaa loo keenaa ganacsi isticmaalka baraha bulshada waxa uu soomaalida ku soo kordhiyay waxyaabo aan inta badan horey loo arki jirin kuwaasoo ay ku dhiiranayaan inay isticmaalaan dhallinyaro fara badan taasi oo dad fara badan ay aaminsan yihiin inuu saameyn ku yeeshay dhaqanka iyo weliba akhlaaqda wanaagsan ee soomaalidu ay leedahay cabdicasiis barrow v o a muqdisho